بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowma qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka donald trump oo duulaan saliibi ah ku qaadaya dalka nigeria hanjabaadna u diray xukuumadda abuuja isagoo sheegay in dhaqaalaha uu ka jari doono farayna wasaaraddiisa dagaalka inay u diyaargarowdo duulaan ka dhan ah galbeedka afrika xukuumadda tashaad oo xirtay xuduudda ay la leedahay waddanka nigeria cabsi ay ka qabto inay u soo gudbaan weerarada uu fulinayo maraykanka imaarada islaamiga afghanistan oo goob gebagaba ah marsiinaysa kalaanbiyoodka qoshtayba kaasoo saxaraha afghanistan u beddelaya dhulbeereed korna u qaadaya dhaqaalaha reer afghanistan shirkadaha caalamka ugu waaweyn oo si xowli ah u dhimaya shaqaalahooda taa beddelkeedana horumarin ku samaynaya aaladaha garaadka macmalka ah haddaba miyaa la gaaray xilligii in badan oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ay ka maarmi lahaayeen bini'aadamka sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dardaaranka istishaadi cabdulaahi sheekh aadan maxamed oo ku magac dheer salaaxuddiin oo ka mid ahaa haliiyadii fuliyey howlgalkii godka jilcow qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm أرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
waa hagaag waa maalinimo talaado ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha jamaadul uula sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa shaaca ka qaaday in wasaaraddiisa dagaalka uu amray inay u diyaargarowdo tallaabo ciidan oo ka dhan ah dalka nigeria trump ayaa war qoraal ah uu soo dhigay bartiisa x waxa uu ku sheegay in tallaabadan militari uu si dhaqso ah u fulin doono haddii dowladda nigeria ee garawadeenka uu ka yahay boole axmed tinuhu ay ka hortegi weydo weerarada ka dhanka dadka kirishtanka ah waxa uu kaloo donald trump uu ku hanjabay inuu joojin doono caawimaadda iyo taageerada uu siiyo xukuumadda abuuja madaxweynaha maraykanka ayaa xusay in haddii ciidamadiisu ay gaaraan nigeria ay cagta marin doonaan wuxuu ugu yeeray argagixiso isagoo ku eedeeyey inay fulinayaan weerar lagu beegsanayo macatablayda ku nool dalka nigeria trump ayaa hoosta ka xariiqay in diinta kirishtaanka ay halis jiritaan ah ku wajahayso dalka nigeria kadib markii weeraro aad loogu xasuuqay kumanaan saliibiyiin ah ay halkaasi ka dhaceen guddiga miisaaniyadda aqalka wakiilada maraykanka ayaana trump ugu baaqay in baaritaan ay ku sameeyaan arrintan inkastoo wax faahfaahin ah uusan soo bandhigin guddoomiyaha guddiga miisaaniyadda aqalka wakiilada maraykanka ayaa soo dhoweeyey tallaabada uu ku dhawaaqay madaxweynihiisa wuxuu ku sheegay dulmi ba'an oo joogto ah oo lagu hayo dadka kirishtaanka ah ee ku nool dalka nigeria xogayaha dagaalka dowladda maraykanka ayaa isna bartiisa x waxa uu ku qoray in wasaaraddiisa ay u diyaargarowdo inay qaaddo duulaan militari haddii nigeria ay ilaalin weydo ayuu yidhi dadka kirishtaanka ah gaalkan ayaa sidoo kale intaa ku daray in gudaha nigeria ay ka fulin doonaan weerar aad u xoogan goodiska ka yimid donald trump ayaana ku soo aadaya iyadoo xukuumadda washington nigeria ay ku dartay liiska dalalka maraykanka u arkay inay khatar ku yihiin wuxuu ugu yeeray xorriyadda iyo diinta waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada ayaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi shuhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan xubinta ugu horeyntii maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa trump oo gardaadinaya hindise cusub oo uu doonayo in hubka uu kaga dhiga kooxaha muqaawamada filistiin iyo askar lagu sheegay nabad ilaalin oo ka kala socda waddamo badan oo yurubiyaan ah oo la doonaya in la geeyo marinka sida wargeysyo fara badan ay ka soo xiganayaan macadka washington institute maraykanka ayaa soo diyaariyey qorshe cusub oo ku saabsan hubka dhigista kooxaha muqaawamada filistiin isagoo trump damacsan in markan siyaasadda uu u bedelo hannaankii hubka dhigista kooxaha muqaawamada filistiin ee markii hore uu ku garab taagnaa benyamin netanyahu waxaa qorshaha trump ka mid ah ayay warbixintu tiri in ciidamo ka kala socda dalalka yurub intooda badan la doonayo in la geeyo gudaha marinka khaza waxayna fulin doonaan howlgallo kala duwan oo isugu jira hubka dhigis ay ku sameynayaan kooxaha muqaawamada filistiin weliba siyaasad ka duwan sidii hore iyo in khaza ay ka dhigaan meel ay ku sheegeen goob ka caagan guud ahaan hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo la doonayo in awoodda milatari ee kooxaha muqaawamada filistiin si guud ahaaneedba goobta laga saaro ciidankan ayaa la filayaa ayuu macad ku yidhi in halkaasi ay ka howlgalaan ilaa dhammaadka sannadka waxayna tababari doonaan boolis filistiiniyiin ah oo dabcan sida muuqata u caynsan dowladaha galbeedka khubaro fara badan oo siyaasad iyo amni isugu jira ayaa u sacyinaya in qaraarkan ciidamada lagu geynayo gudaha marinka khaza ay habboon tahay in la hoos keeno jabtarka v i ee xeerka qaramada midoobe kaasoo xoogga saaraya ayay yidhaahdeen wadahadallo diblomaasiyadeed halkii ay adeegsan lahaayeen xoog milatari balse sida muuqata maraykanka iyo dowladaha kale ee uu horboodayo ayaa ujeeddada ay marinka ku gelayaan ka dhigaya mid marka hore ay hubinayaan shaar nabad ilaalin balse hoos ay ka socdaan hagardaamooyin fara badan oo ay ugu horreyso in awood ahaan ay dhantaalaan kooxaha muqaawamada filistiin hubka dhigis abaddi ahna ay ku sameeyaan walow taasi ay kooxaha muqaawamada filistiin horay uga hadleen iyagoona caddeeyey mowqifkooda ku aadan awooddooda milatari ee ka dhisan marinka iyagoona tibaaxay in geeridooda ay ka dhowdahay in hubka ay dhigaan xilli gumaystuhu uu guryahooda ku dhex gumaadayo imaarada islaamiga ah ee afghanistan oo gebagaba sii marinaysa kanaal biyood kumanaan higtar oo beero ah waraabinaya iyo joornaalada galbeedka oo faaqidaya arrimo fara badan wargeysyo fara badan oo reer yurub ah oo uu ka mid yahay midka faransiiska ka soo baxa ee litembes ayaa daabacay warbixin ay kaga hadlayaan in dowladda islaamiga ah ee afghanistan ay heer gebagaba ah sii marinayso wejiga labaad ee mashruuca qoshteeba kanaal oo ah kanaal biyood la qorsheynaya in uu waraabiyo beero kumanaan higtar ah kanaalkan ayaa loo arkaa ayuu wargeysku yidhi mashruucii ugu ballaarnaa ee biyoxireen ee taariikhda abid soo mara dalka afghanistan isagoo laga hirgeliyey dhanka waqooyi waxa uu biyaha ka soo jiidayaa kanaalkan webiga caanka ah ee amudarya si uu waraabin ugu sameeya in ka badan shan boqol oo kun oo higtar oo dhulbeereed ah ujeedka ugu weyn ayaana ah in aanan la arkin gudaha dalka afghanistan dhul qalalan oo beero ah waxay imaarada islaamiga ah ee afghanistan sheegtay in boqolkiiba siddeetan wejiga labaad ee mashruucan uu gebagabo ku dhow yahay waxa harsanna ay yihiin keliya labaatankaasi waxa uu wargeys ku caddeynayaa in mashruucan uu soo nooleeyey rajada ay qabeen kumanaan reer afghanistan ah kuwaasoo horay u barakacay iyagoo ka cabanaya abaaro iyo macluul daran balse marka la daah qaado kanaalkan ayay aaminsan yihiin in xoogga ay saari doonaan tacbashada beeraha ayna soo noolaatay wixii hadda ka dambeeya sii joogitaanka waddankooda shirkadaha caalamka ugu waaweyn oo si xawli ah u dhimaya shaqaalahooda taa beddelkeedna horumarin ku sameynaya aaladaha garaadka macmalka ee a i-ga haddaba ma la gaaray xilligii la saadaalinayay in aadanuhu uu weyn doono gebi ahaanba shaqadiisa warbixin uu daabacay wargeeska the independent qaybtiisa carabiga ayaa lagu sheegay in sannadihii u dambeeyey ay si xawli ah u xoogaysanayeen isbeddelka ay sameynayaan shirkadaha waaweyn ee caalamka marka laga hadlayo horumarin ay ku sameynayaan aaladaha garaadka macmalka waxaana saxiifadda warbixinteeda lagu bilaabay sannadihii ugu dambeeyey waxaa si weyn u xoogaystay isbeddelka ku socda shirkadaha waaweyn ee caalamka kuwaas oo si tartiib tartiib ah u dhimaya shaqaalahoodii islamarkaana xoogga saaraya horumarinta aaladaha garaadka macmalka ee artificial intelligensiga shirkadahaasina waxaa ka mid ah action sur i m b iyo amazon marka laga hadlayo saddexdan kambani waxay warbixintu si gaar ahaaneed tusaale ugu soo qaadanaysaa shirkadda database-ka qaabilsan ee keedaysa xogaha kala duwan ee accenture waxay majaladu tiri waxa uu kambanigan eriyey ilaa koow iyo toban kun oo shaqaale ah waana waqti aanan fogeyn oo isla gudaha sanadkan laba kun shan iyo labaatan waxayna xoogga saaraysaa oo dadaal xooggani ku bixinaysaa tababaridda shaqaale hor leh balse markan ka duwan waana robodyada ku shaqeeya garaadka macmalka ama a i-ga wargeysku waxa uu sheegay in mid ka mid ah macaahidda busineska uu waraystay inta badan shirkadaha tiknolojiyadda iyo kuwa kale ee waaweyn ee caalamka ayna kalabar shirkadahaasi u sheegeen in a i-gu uu hadda door weyn ka qaadanayo go-aan qaadashada maalinlaha ah ee ka dhacaya gudaha shirkadahaasi tanina waxay muujinaysaa isbeddelka xawliga ah ee tiknolojiyadda caalamka ay ku socoto marba marka ka dambaysa iyo in ay rumoobaysa su-aashii ahayd ma la gaaray xilligii aadanuhu uu weyn lahaa gebi ahaanba shaqadiisa cilmi baarisyo kala duwan oo la sameeyey ayaa darafta kale muujinaya in marka aadanaha lagu beddelaya gebi ahaanba garaadka macmalka rabadyada ku shaqeeya loo baahan yahay wax loo yaqaano fluency with a i ama a i fasiix ah oo wax weliba la falgeli kara marka laga hadlayo in macaamiisha loola tacaamulo si kala duwan looga jawaabo su-aalaha ay keeni karaan islamarkaana lala falagalo natiijooyinka ka soo laaban kara haddii a i-gu uu sidaasi u horumara ayuunu wargeysku yidhi waa suuragal in gebi ahaanba aadanaha uu shaqadiisa waayo wakhti aanan fogeyn guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan dardaaranka ishtishaadi cabdulaahi sheekh aadan maxamed salaaxudiin oo ka mid ahaa haliyiyadii fuliyey duulaankii godka jilcow ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا سنمضي
doorar dheran insha allahu tacaala wal isan wiilgiiba arang oo manan godka jilon ku dhiin ya ku dhii doona insha allahu tacaala min baan rajeeyey ilaahay subxaana wa tacaala ku rajeeyey inaan arday gaal qabsado gobodo baana ardayga surkaasna ka waraysado waana idaaddi andalus insha allahu aan gudbi warshayla dhegeysan insha allahu tacaala
شجرة الدين المتينة ولن نرضى الخنوع لأجل كفر لأننا بالإله معلقينا تسيل دماؤنا في الله دوما وتسقي شجرة الدين المتينة كتاب الله يدعو للجهاد وهذه سنة المختار فينا وأعرى cabdulaahi sheekh aadan maxamed oo ku magac dheeraa jacfar ama salaaxudiin waa mid ka mid ah halyeeyadii inqimaasiyiinta ee fuliyey weerarkii ka dhacay godka jilcow ee magaalada muqdisho istishaadii salaaxudiin ayaa ahaa shan iyo labaatan jir ka dhashay beesha hadamo gaar ahaan ligsi wuxuuna ku soo barbaaray magaalada rabdhoure ee wilaayada bokool inqimaasi salaaxudiin ayaa ka hor inta uusan ku biirin katiibada istishaadiyiinta wuxuu ka tirsanaa jabhadda wilaayada islaamiga ee mudug isagoona soo xaadiray dagaallo malaaxiim ah oo dhegta dhiigga loogu daray maleeshiyaadka riddada kuwaasoo ka dhacay deegaanno ka tirsan mudug على أشيائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سمينا هي الدنيا ورب البيت istishaadii cabdulaahi sheekh aadan maxamed ayaa allah fadligiis ka mid noqday haliyadii qaaday duulaankii lagu magac daray howlgalka u hiilinta madluumiinta ee lagu nusraynayay maxaabiistii muslimiinta ee ku xidhnaa godka jilcow camaliyaddaasi ayaa lagu dilay koob iyo afartan murtad oo u badnaa maleeshiyaadka sirdoonka riddada halka lagu dhaawacay labaatan kale istishaadii salaaxudiin ayaa ahaa mujaahid habeen iyo dharaarba ku dadaali jiray cibaadada allah isagoona ku tilmaamna bashaash weji furan oo isku xilqaami jiray oo khidmaynta walaalihiisa waxaana allah uga baryaynaa inuu ka aqbalo camaliyaddiisa كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته intaas ka bacd aan arday magaciisa dahdil araw cabdulaahi sheekh aadan maxamed onar in kasaw arday mujaahidiinta masfurmooyinka rogaan umsaan arday jabado ah nin kasaayan oo jacfar on in kasaayan arday mabiba guutay ciise sharafkana in kasaayan salaaxuddiin intaas ka bacd arday intaas ka bacd ana maybaha nanha kujeeda masaan arday maybaha qabiilkayna masaxadamo oo sakaasaan arday maybaha laftiligsa nanha kujeed arday gobolka bokool intaas kadib maanta fare inku diray dadka muslimiinta oo manaa caalamka ka nool oo manaa ardimay baa maylaha muslimiinay ilaahay subxaana wa tacaala midinleh ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala wisoona uumimanille ilaahay subxaana wa tacaala obsada oo aan nasdhabani inku obsada andhamatan isan u muslimiin iyo timaahina walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala isin uumi oo hatanan lelnah mayboa oo obsada oo waan arday sadhabaninku obsada ikhwaani ilaahay subxaana wa tacaala alamooyinkay masqaan arday waajibaadka ilaahay subxaana wa tacaala kumada oo maana antiboon ogoon anin arday ilaahay subxaana wa tacaala ku obsana oo mayba gudunaan ee ilaahay subxaana wa tacaala adduunka ninshaani ilaahay subxaana wa tacaala adduunka madhurka ninshaani yawal kasta arday isu dushele mana arday irtisaaradi oo mana arday isu saari oo mana arday leekoon arday adduunka minshaagna jinniinsa antiiba mana arday aqlaleho hisaableho oo jini insaa oo mana arday awoodiig amanaan qaab iyo ka shaqaysana ilaahi subxaana wa tacaala aan weele yamay ku fadahaaya niniisa oo aabudaan oo ilaahi subxaana wa taala adiis eto wamaa khalaqatu ljinna wal insa ilaa liyacbuduun ilaahi subxaana wa tacaala walkal adduunka masinshaan in ilaahi subxaana ku obsataan oo ilaahi subxaana wa tacaala nanan ley infiruu khifaafan wa hiqaalan ilaahi subxaana wa tacaala ley yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim waa ganacas oo ilaahi subxaana wa tacaala cadaabshiinoo ka badbaadiyo ikhwaani jihaadka mayba fadl iyo may kooba koro ilaahi subxaana wa tacaala ku obsanaan oo jihaadkan kaneen wallaahi ilaahi subxaana wa tacaala ku obsanaan si guud ahaan mayba walaalay muslimiinta meel kasalka dhawaata yahay na mayba waxa insha allah furaneen gacmaheena ka furaneen insha allahu tacaala waana gaalana ila ku obsanay obsa ilaahi subxaana wa tacaala kaniileh ilaahi subxaana wa tacaala si waan le oo obsada ma qof kalan ku obsadan maanaan arday mayba aan le obsada insha allahu tacaala janjeexadan insha allahu gaalan arday mayba waa wadankahay ku saaradoy waan hays afiyey waan hayska duubanaadoy war gaalan adduunka ka nool arday inaysan maalintiiba kumanaansiinku dille may ku sii jeela maanaan arday kala tagiin oo maanaan arday tafaraarigan ku jeela insha allahu tacaala ulmad iyo walkasnamay laha insha allahu tacaala inay iska duubadaataan oo isku isku mayba waa insha allahu tacaala yaasin rajeeye intaas kadib michael antarde mayba fariin ku daray reega mujaahidiinta oo inshaad karooga furuma ka soon ikhwaani fillaahi ilaahay subxaana wa tacaala meel khayr badan siin doori oo aljihaadu fii sabiilillaah walaalayaalow ilaahay subxaana wa tacaala u jarta saabsada oo maanaan arday mayba sabra oo mayba dhabarka maanaan arday oloola hirida oo inshaad arday mayba aha sabarka aysiin ku dhammaanay insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala usin uume oo addoommada anoo saarahan oo saaratan welilaah يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أيها المجاهدون ما يباسن لها إن شاء الله تعالى ما يبوا ما لم يسنقوا منات روني فرموين كسك لباشا لعنين إلهي سبحانه وتعالى استعاب ذان النوم أنا أرضي ربادوين ككهجو روغنينو وقرآن أخري سداني وما أنا أرضي قال سجلف أسكول جلف رناني فرموين كسك روغني إن شاء الله تعالى ما سينقطبنا أو فرموين ولا لأني كسايا ما انقطبنا ما أنا أرضي nacayb iyo masaana ka dhabooday maanqutaamna alxamdulilaah ilahay soanan ka rajayow in ilaahay subxaana wa tacaala meel khwaar badan oo gobolkaas khwaar badan oo jihaadka laga umada inaan ilaahay subxaana wa tacaala hayn doorad ilaahay subxaana wa tacaala hayn gebagebaay doon ilahay subxana taala ku rajeeya wallahi walaala badan oo mujaahidiin ana jeela oo inaan khwaar badan jengahan eeda yamaanan arday meel kooga insha allahu tacaala mujaahidiintaas oonas kasaan ikuwan kasanaaneba insha allahu sabra insha allahu sabra insha allahu sabra in allaha maca asaabiriina ilaahi subxaana wa tacaala leeya guulin arday diira doonataan gal iyo nagaal kaalkaalna masiimu guulaysis doona sadaba maybaa goboleeda samsaanan hate maybaan hate walalaan sheejisa kasuunin oo manaan arday maybuu aha geeteedale hadhaafayba gaalaanka duuli oo masanqayn arday maybuu aha goob goob kaste masanqayna gaala kaste has guut guutahan israatay goboleed haka duulan goobna maybuu aha go'aanka iyo haka duulanna walaahi arday maybuu aha gaariyaala ku furdi iyonay maybuu walbadana geesiyo taawayaayan goobawaasay goob gooblindhaki maahayne guulna maku deerna antaasna maybuu aha geesaalka mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala anay arday maybua goobgoob an diran sawanka dhakay oo manaan arday oogi xeeladna mahele oo ilaahay subxaana wa tacaala ay dhammaay oo falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta idaa ramayta walaakina allaha ramaa wallaahi awood una ka dilna mahayna awood una arday ka jibina mahayna insha allah ilaahay subxaana wa tacaala jibi sina maybuwa ma agayna ah waan insha allahu tacaala maylana insha allahu sabr insha allahu tacaala ani sabrtoon insha allahu tacaala miraaji arga doont waana sabr mujaahidiinayn qasnaa timiniyoy maktabkul maybuwa goot cizi sharafka insha allahu tacaala wallaahi maktab khayr badan oo manaa markaad arday maybuwa lanka sida ilaahi subxaana wa tacaala diintilta ka sheegi rasul sala slam sunnooyinka mishel ka sheegi umadii aad arday mujaahidiin saxaad aragta fadaasa oo maybado adduunka rogd aragta fadaasa maktabku maana cisdi sharafka kooyoy may kale arday imdaasnta fariin ku daray hooyaday hooyo maybu ah ilaahi subxaana wa tacaala ilaahay ka barakaaya wallaahi arday maybu aha aday dhalli hayi barbaariyadi ilaahi subxana wa taala i barbaariyay asabciin hayti suma madaa kadib hooyo maybu eedi eeda kinjeela kolley arday maybu aha nacaab iyo masahayna hooyada ku dheerow kolley ana maakin kutaanma bal hataa maybuu ahaa jihaadkan ilaahi subxaana wa tacaala oo ilaahi subxana wataala yaanuuni oo ilaahi subxaana wa tacaala hagaaji annoo hataa maybuan isku warqabna masaan ardi isu qaafilisku ah ilaahi subxaana wa tacaala qalabay hakriidi bal hataa ano ka fikiraw masaan arday maybua maalamooyin masaana balooyinka fikira sanagabaafada ka fikiraw sabab adhal hadala masan arday eryaalka idirkal irku aday eerti daraad ilaahi subxaana wa taala hay dhiirgeli balataa maybuado hooyooyinka masqaana dadku arorto ay dhalan mana arday walay khayra sameeyaan iyoona arday walka leeyino maybo ilaahi subxaana wa tacaala arutumdidhal hatana ilaahi daradin dhiibadeen anku horkoon jihaadkanka taag yaran oo jarbi ku leeyin hatana arday maybo waaba hatana sabab adag nagati insha allahu tacaala taasnana kiigan maansanayn ilaahi subxaana wa taala kiigan barya insha allah inan ilaahi subxaana wa tacaala oo mana lamaa qof muslimiinka oo shal maqan oo ducada mustajaabo leer hatana waaba arday waxaan isdhali iyo masqaan arday waaba shal doriyin insha allahu tacaala hooyo aan insha allah maamaka hilmaamo maanaka hilmaama doon adin arday insha allah saasakin rajeya mar badan arday ka eri hooyo maswaab hakiin bandhaka hooyo indo ay ka eri adina iyo raasi maanaan arday insha allah miili nafta jiila hata wilabo lay iyo raasi wallahi mid hadalladaas adheraasna wallahi farradii kusii qaaday maanaan arday alxamdulilah hooy ilaahay ka dhaafa aakhir adduunyaba insha allah amalkaana ilaahay akhlaaskin dhak liwajil kariimakin dhaka adduunya aakhiraba maybu amalka ka ogolaada uleesna ilaahay adduunyakin ka tusan insha allahu tacaala aakhirana ilaahay subxaana wa taala janaatul ka tus anin arday maybu ka kiin fashafaya qaadafa ilaahay subxaana wa taala dhaka yoona wiilal walaalka ee horeeyay yoona insha allah walaalaha taana oo dembi oo insha allah saan rajeeyow oo dimaanta ayin ilaahay subxaana wa taala amalkan iyo ka sugunyin ilaahay subxaana wa taala hala kulmaasaan aan rajeeyow insha allahu dhammaanta ilaahay insha allah kiin shafaya qaada doona insha allah janaatul firdaus iska arag doona kiin dar ilaahay subxaana wa taala ku fadaan insha allahu tacaala sabar hooyo insha allahu tacaala may kale onda fariinku diray aabahay ilaahay ka barakayaaba insha allahu tacaala sabr aaba sharwaan in do-ay tan kale aan intaku dardaarmo maybu ah maanaan arday guuto isdii sharafka walaalayadow sabra allahu akbar allahu akbar wallaahi ard maybu anigan fariingan dara anka muhiimsanta waan arday aan radaay insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala i waafaji awoodii xeeladee mahaan inaan arday fariingeegan dhiibad oo mana ardeena andar insha allahu tacaala maylaha goota cisii sharafka sabr walaalayaalow alxamdulilah alxamdulilah sabr cisii sharafka insha allahu tacaala goota cisii sharafka sabra insha allahu tacaala gowran dheeraynanaha insha allahu tacaala gentaaleeki oo maybu aysan siin qumadahay sidhama madi hubkala rido meelo dhakee oo manan aday madukoola rida maaha gentaalooyinka mujaahidiintii oo hayneen insha allahu tacaala unu kasaani antanin kasaaneba sabr horta madigoa sabrasin dardaanbe yaa ayuha aladiina aamanu sabiruu wasaabiru waraabuduu wattaquu llah lacalakum tuflixuun anina ma ahaa inshaad ardimay buu ahaa walaakin salaaxuddiin insha allahu tacaala wallaahi fadla dheerada aan siinkuku hormari male intii an kasaa sheegahay wallaahi mausiinku hormarna fadla dheerada iyo masqaan arday tooba masqaan arday oo khayr aan siinkuku badana insha allahu gafada madasaadida deereysa aad minka bedelaayo insha allahu tacaala sabir walaalayaalow wamibo insheegad insha allahu tacaala antiino mibo hasa sabaraani bal hataa insheedade walaal oo dhiijo dhaanjos indeedii faden gaaladamay buwan gumaad faden daraadiongoyo ona kutamni ogsugno insha allahu tacaala sabar walaase gonahamila sabar walaalila isbiruu wasaabiru waraabidu insha allahu tacaala ina allaha ma asaabiriin waay insha allahu sabar walaalaheen doa wanasin doani masanhilmanin hilmaanten insha allahu sabara meykalaanta farin ku daree kuwa aan hatan socdo kuwa gaalada wargaaloy oo mujaajusiinta oo nisa iyo walnaardaley tuubuu ilallahi toobasinka baaqinta koowaad muddo koowaad oo ilaahi subxaana wa tacaala hanagada ilaahi subxaana wa tacaala oo doomayntii yaa atiina ka kufriga atiina wallahi ilaahi subxaana wa tacaala gaalama isan usan oomeka gaalowten wal isan ku tari kortan wallahi cala ilaahi subxaana ziyaasidaasan in khasaare maayana wal kale aysan ku qabdaasan maleh war maybo ilaahi subxaana wa tacaala toobasheena oo maybo dad ilaahi subxaana wa tacaala junuudidaasin ka wajahan oo mana ilaahi subxaana wa tacaala junuudisan fadabadanta wamaa yaclam junuuda rabbika ilaa huway mayba junuudiis ilahi subxana tala min adkaysa kortaan tuubu ilallahi toobasiinka baage isaga inta siin lamade oo gurguurta siin kuwiinyo sibilisa khaasaan murtadiinta midlahanima manaan arday godka jilcow oo manaan arday madaxtooye masaan midhasay fadhi oo muslimiinta gumaadahay oo manaan arday jaajosiinta ah muslimiinta jaajosow nimantaas mayl haa nimanyow ilaahay subxaana wa tacaala ku obsado ilaahin toobasheena balse haddii toobasheena tag maaha wallaahi mayba geesiyaal oo mayba naftooda nafti manaan arday ilaahi subxaana wa tacaala ku jel manaan muslimiintisan dhibaatayaasan wal nafti walban lahayne ilaahi subxaana wa tacaala ku gadani ilaah subxaana wa taala suuqna kaweli jifadeena insha allahu taala godka jilco kayaala insha allah meelada jilco insha allahu kayaala insha allahu taala meena suuq inu jinaada ilaah subxaana ku kaweli jifadeena meeluwaay insha allahu tacaala ilaahi subxaana wa taala ilaahi na sugalina insha allahu taala ilaahina suga doona ilaahina sharti noo qabo doona hadafkaana na diiri doona insha allahu taala isagoo hunduraasano musqaana shiraasano manaan saraakiida meelaka shiraas in ilaah subxana taala nii aadi oo insha allah gobolkaasna insha allahu taala un ilaahi subxaana wa taala sabtan ka baabi'i doona ilahi subxana saasa ku rajayaan goran eran insha allahu tacaala wal isan wilingi ban aragna oo manaan godka jilcon ku dhiin ya ku dhii doona meerkaasto muslim kirtan saasa ku dhii doona insha allahu tacaala hadiisan toobjanayo domaa taasa siin hurna insha allahu tacaala meelina maynaga doonte meelagu sheekay doona insha allahu tacaala may baan rajeeyay inaan arday gaala badan gaala fara badan ilahi subxana taala gacantii oo manaan ka dile ki aan habad ka dile ki aan toore ka dile kiaan arday mar'i ka diloob insha allahu tacaala may baan rajeeyay ilaahay subxaana wa tacaala ku rajeeyay inaan arday gaal qabsado gobodo maana arday surkaasna ka wareysado waana ida addi andalus insha allahu gudbi warshay la dhegeysan insha allahu tacaala manaa masahaan may kale arday fariinga daray manaa walaalaha muslimiinta meesha kirin insha allahu taala walaalaha muslimiinta sabara sabara insha allahu taala xabsagaasna insha allahu dagoran dheerayna haddii lasinka gumaaday gobolka ilanka humaayta lasindaqila gumaaday ata insha allahu tacaala goran dheerayna insha allahu mujaahidiinta yaasan deeri doonta muslimiinana mahsan hilmaansan meel kasta muslim kirina ma hilmaansan hamiingeera tawala ka fikira umradana ka fikira una ka fikira insha allahu tacaala oo yaal arday manan oo mujaahidiin gentaalinka kumada ka fikira wal kalmay war una se dhama gentaal nafta oo ilaahay subxana taala marka kuleysay lrid leeno manaan tan rid heyo leema war kalma jira insha allahu taala ilaahay subxaana wa taala may ku rajaan ilaahay subxana taala tasoonaysa aniga geysi tan kale arday lahaa manaan manta oo walaayooyinka waalooyinka masaan arday meelo wala ku eh ilaahay subxana taala ku obsad ummatan khayrka ku hogaami ilaahay subxaana wa tacaala wajarsaasuaska duuma insha allah sida ummada kamadoo badina weydiy insha allahu taala tan kalema ilaah hisbada al-amru bilmacruuf anhan ilmunkarka shaqayaas sabra insha allahu taala ummataan arday gebgaayo insha allahu taala xaaskii ma belaha insha allahu taala walaashii insha allahu taala sabr haddii aan shahiidkii dheegdana walban argagahadoy insha allahu taala maana walban welweloy ilaahay subxaana wa taala kii ammaanaysid arday gabartaasna oo ilaahay subxaana wa taala na siiyey labadan ilaahay subxaana wa taala rateen ku sheelin insha allahu tacaala maybo ilaahay subxaana wa taala ku obsay insha allahu tacaala unugoo maanaan arday oo adduunka musqaan muslim dhatay cizi sharafka leh oo maanaa gabdho muhiimlaadka rekadegda kumada insha allahu innaga adi maanaan arday qofka sii maanaan arday yaalka tarbiyadeedo iyoona inshaad wanaajoa anoon oyba barbaarto maanaan arday saas ka deeraana ilaahi subxaana wa taala fadid kadib insha allahu tacaala may la raadisadhaanbo unuwaaban afka guurada ola sheelaya soomaali kamagmaqdaas ununka hooyadiis lay maanaan tarbiyad hoodiis hambaha tarbiyad lay may bohodhowna hobwiina lagu dareema ini arday maybuwa ada khayraadka masaan arday inka dadaala oo inshaad arday maybuwa haddii haweenadoo dugsiyaalka tacliinta insha allahu taala inka dadaala adiyoona maybuwa waalidiinta dhammaanta may lahaa gabirtaasay mas-uuliyadaas ku saaran maal muslimiinta dhan mas-uul ku saarantaa oo mujaahidiinta insha allah mas-uuliyadda ku saaran kolley gudaha mujaahidiin inta kalena arday unugdaasay ilaahay subxaana wa tacaalaana isuma ku ajar saabsada in ilaali insha allahu tacaala may ku rajeeya ini gibir laka daydaayo wanaag lainka dayda in nagato insha allah oo muslimiinta dhashay sharafka leh insha allahu taala ku rajeeya adi iyona may buwaa gibirtaab arisan dhaaf insha allahu khayraas in rajeeye insha allahu tacaala
ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة
wahagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها